wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel kastaad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kalaa dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeen arbaca sii baxaysa khamiisna soo gelaysa taariikhduna ku asteysan tahay sagaaliyo tobanka juun labakunafariyoabaaatanqodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha waxay shir guddoomiyeen kulan looga wada tashanayay u diyaargarowga imtixaanaadka dugsiyada sare ee dhowaan laga qaban doono dalka barnaamijkan kusoo gudbin doonaa shabakad dilalka u isticmaasha ablicathonka fududeediya jihooyinka kuna eedeysan dilalka marxuumiin ay ka mid yihiin nabadoon iyo asgarigii la socday oo maanta kasoo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka aad doontaan waxaa ka mid noqon doona mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxa ay kormeereen goobaha loogu talagalay in lagu damaashaado maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo oo maalmo kooban oo qoro ay nooga harsan yihiin barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii eebbi weyna laga helo qodobada kale caawa barnaamijkeena aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo boqolaal qofood ku soo dhoweeyey deegaanada kurshaale iyo ceelow ayaa ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ee al-shabaab barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordhayan barnaamijka kusoo qaadan doonaa tabaniya diyaarin waa anigoo jula shaakir cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale iyo wareegga wararka darsa
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesina infajigan ayaa laga rabaa
markale habeen wacan oo wanaagsan aan ku bilowgo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir iyo wasiirka arrimaha gudaha ama amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa guddoomiyey kulan looga hadlayey ama looga doodayey u diyaargarowga imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka kaas oo dalka ka qabsoomi doona isbuuca soo aadan kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arimo- arrimo kala duwan oo ku aadan imtixaanaadka dalka islamarkaana lagu kormeerayo habsami u socodka howlaha kala duwan ee imtixaanaadka oo lagu qabanayo boqol soddon iyo lix goobood iyadoo ay sanadkan gelayaan in ka badan soddon iyo toddoba kun oo arday labada wasiir ayaa kula dardaarmay saraakiisha booliska iyo kormeerayaasha waxbarashada inay si hufan u gutaan mas-uuliyadda iyo waajibaadkooda shaqo islamarkaana hubiyaan inaysan dhicin amni darro wax isdabamarin qish iyo maamul xumo iyagoo u rajeeyey ardayda imtixaanaadka gelaysa guul iyo horumar kulankan waxaa wasiirada ku helinayay wasiiru duulaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare nuurto mustaf mukhtaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye gaas sulub axmed firin taliyaha booliiska gobolka banaadir xogayaha joogtada wasaaradda waxbarashada xusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga kormeerayaasha imtixaanaadka iyo marti sharaf- marti sharaf kale imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka waxaa la filayaa in dhowaan dalku uu ku bilowdo gaar ahaan isbuuca nagu soo aadan ardayda ayaa imtixaanka wuxuu u socon doonaa ilaa iyo jimcaha soo aadan maalinta arbacada ah ayuuna u baaqan doonaa imtixaanka guud ahaan markii loo eego oo imtixaanka aanan la geli doonin guud ahaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe dugsiyada sare ee dalka sababal xiriira in ardayda guud ahaanba een, lix iyo labaatanka juun iyo kooda luliyo loo diyaargaroowayo imtixaa loo diyaargaroobayo ama loo dabaaldegayo munaasabadda ee lix iyo labaatanka juun markan maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta waxaa ka soo muuqday shabakad dilalka u isticmaasha application fududeediya jihooyinka kuna eedeysan dilalka marxuumiin ay ka mid yihiin nabadoon iyo asgarigila socday maxkamadda ayay maanta ka soo muuqdeen ugu horreyn waxaa goobta ka hadli doona xeerlaaliyaasha ku-xigeenada xeerla- ee ku-xigeenada xeerlaaliyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida kadibna waxaa hadalka qaadan doona qaranada difaacaya eedeysanayaasha halka gebagabada su-aalo lagu weydiin doono qaar ka mid a eedeysanayaasha maxkamadda ka soo muuqday
mudane gudoomiye eedeysane cabdi waxaa loo soo wareejiyey muqdisho waxaana lagu soo xiray nin lagu magacaabo yuusuf oo ka mid ah horjoogayaasha dilalka dhagarta ah ka fuliya gobolka banaadir wuxuu qiraar yahay inuu qayb ka ahaa laba dil oo lagu qaaday laba qayb ama haddaan inta u kala dhigo nabadoon iyo askarigiisa oo staff ku ahaa iyo dil loo geysta askari soomaaliyeed oo ciidanka dowladda ka tirsan labada dil waa laba qof oo saddex qof waa meeshaan saddexda qof waa saddex qof oo qiimo gaara uga fadhiyo waddanka marka loo eego dilalka waxay wuxuu ka geystay askari ka tirsan ciidanka dowladda wuxuu ku dilay ex control askari ka tirsan ciidanka dowladda oo askari soomaaliyeed ahaa oo askari qiimo badan ahaa ayuu dilay wuxuu leeyahay waxaan lahaa gacanka labaad gacanka labaad macnaheedu waxaa waaye waan dhammaystiray ilaa oo ka ruux baaw mudane gudoomiye arxaan darrada ninkaas ka muuqato waxay ku cadaynaysaa waan dhammaystiray ayuu giree leeyahay macnaha askari soomaaliyeed oo waan dhammaystiray leeyahay mudane gudoomiye dilka labaad muxuu ahaa dilka labaad wuxuu ahaa dilkii loo geystay nabadoon iyo askari la socday oo darawalkiisa ah nabadoonka iyo askariga la socday nabadoonka meesha muxuu ka qabanaya nabadoonku wuxuu ahaa samafale hay-adaha caalamiga ah tusaayay barakacyaasha masaakiinta waxay u baahan yihin meesha wuxuu ka doonaa sibaahaya heesama wuxuu ka doonay dadka masaakiinta in loo gurmudo inuu ka shaqeeyo waa dareemi kartaan markhaatigii cabdulaahi wuxuu yidhi dadkuu soo aruurshay waana la qoray wuxuu ka shaqeeyahaya waa samafal ninka samafal ka shaqeeyahaya marka khawaarij waxay u yaqaanaan cadow ay u yaqaanaan sidaas ayay u dabar jarayaan mar mid walba oo qof walba oo hormuud u eh ee dadkiisa sidaas ay u ad- u dabar jarayaan eedeysanayaasha waxay ahaayeen afaray ahaayeen waxaa meesha lagu dhaawacay eedeysane cabdi cabdulqaadir khilaal uu leeyahay asaa khilaal leh in meesha lagu dhaawacay eedeysane cabdi waa dhagarqabo weyn dhagarqabo weyn uu yahay waxaa ku caddaynaysa wuxuu dilaa bis dadka indhaha bulshada u ah yaa ka mid ah nabadoonadaa ka mid ah askartaa ka mid ah hordoolka bulshada waaye nabadoonkuu dilaayo nabadoon waxaa waaye qiimo gaara uga fadhiyo waxaa waaye deegaankan iyo deegaanka hadda uu lagu dilay mudane gudoomiye qof qof caawinaaye ee masaakiinta aragtay isku dul nool caawinaaye ninkii dilay ayaa noor fadhiya waan dilin la taagan macnaha nabadoonka oo dilay staafkiis waa kuwaan marxuumiinta waa kuwaana nuunugu doomiyey qaabkay u dileen nabadoonka xataa madaxiisa waxay ku dhufteen xabado tirabeela ayay ku dhufteen nuunugu doomiyey staafkaas ayaa ilaahay u baxshoo ninkaas dhaawacay ninkaana hor fadhiyo waxa dhaawacay waa darawalka kormeero labaad oo boliisana waay mudane guddoomiye goobta lagu dilay nabadoonku waa goobtaas goobtaas wuxuu u tegey cidlada wuxuu u tegey waxaa waaye barakacyaashiis inuu caawiyo derajo iyo maamuus ayuu lahaa laakiin khawaarijtu ma yaqaanaan waxaas waa khawaarij ile wax macnaha uu ku fadhiya ma laha mudane guddoomiye waxa waxaan ka sii daran bajaagtan ayaa lagu soo qaaday bajaagtan waxaa ku soo qaaday eedeysanaha labaad yuusuf dhagarqaba dil fuliyey ay inuu badbaadiyo laamaa amniga ka badbaadiyo ka shaqaynaya mudane guddoomiye ninka aan sheegayno ninaa badbaadi rabay mootadana ku soo qaaday ilaaha ciidamada amniga ceelasha biyaha iyo deegaanka dadka ku nool u baxshay eedeysana yuusuf wuxuu qayb ka ahaa marka siduu qiraalka yahay dagaallo jidgal ah oo lagu qaado ciidanka asna laftirkiisa dagaallo qayb ka ah oo jidgala eedeysana yuusuf wuxuu go'aansaday inuu ka tago jabhadda inuu ka tago go'aansaday oo walaalkiisoo taleex degan uu u imaado maxaa dhaca kadib marka intaas kadib mooto bajaajaa loo gaday aabbihiisaa mooto bajaaj u gaday waxay ahayd inuu shaqaysto walaalkiisaa mooto bajaaj u gaday waxay ahayd inuu shaqaysto intaas waa uu carf weyse macnaha ileen nin bartay inuu muwaadiniin soomaaliyeed ma joogaayo wuxuu bilaabay in uu la xirto madaxa dilalka gaadmada ah ka fulisto degmooyinka xamar weliba shan degmo ka fuliyo oo qaybta galbeed ah oo la yidhaahdo qaalib kaalib ayaa wuxuu ku tashkiiliyey mootooyinka anna iska gaduu yidhi mootaa lagu gadaa mootada waxaa gaday oo iska leh khawaarijta iska leh laba kun iyo toddoba boqolaa laga baxshay waxaana lagu dhahay waxaa noogu shaqaynaysaa application la yidhaahdo digital campus kaasoo loo isticmaalo sahminta tusaale qaraxyada marka waddankan ee la rabo daarusla ee maalkii deegaankan gobolka banaadir in la soo galsho marka la rabo qaraxyada asagaa la dabadhiga gaariga meeshuu maraayo dhan asagaa lagala socona wuu qaban jiray ilaa suuqa xolaha inuu bambooyin iyo balaayo geeyo asagaa kala leh nuunagu doomiye sahmintaasuu qaban jiray eedeysada yuusuf marka wixii dhammaayay iyo digital cambaskan iyo lacagtan labada kun toddoba boqola wuu aqbalay isagoo macnaheedana ee tahay inuu badbaadiyo dhagarqabayaasha inuu qaraxyadan geeyo ee meelaha loo rabo eedeysada yuusuf marka saasuu ku aqbalay mudane guddoomiye eedeysanaha marka wuxuu samayn jiray shaqada saddexaad uu qaban jiray waxay ahayd inuu kontaroolo bar kontaroolada ciidamada ay leeyihiin qaabka u yaallaan midka cusub midka soo kordhay goormee macnaha la dhigay bar kontaroolkaa siduu u yaallaa waxyaabahaasoo dhan uu ka shaqayn jiray mudane guddoomiye marka bar kontarool walba oo la mari karo oo inay khawaarijta isku dayaan inay degmooyinkan magaalada muqdisho ay qarxi soo geliyaan ayuu ka shaqayn jiray inuu kontaroolo oo fiiriyo balse ciidamada amnigoo feejigan ayaa heeryada cadowga iyo istidlaacnimadooda iyo basaasnimada ay fulinayaan iyo waxyaabaha dhagarta ay fulinayaan ka digtoon way u suurtogel weyse shaqada labaad oo qabta maxaa waa marka wuxuu qiraal leeyahay in eedeysane mudane guddoomiye meeshaan si fiican loo fiirsho in eedeysane soo dilay nin nabadoon ah oo noocaa aragtaan soo tilmaamnay sifaadka quruxda badan uu leeyahay iyo samafalnimada iyo bil'aadinimada gurmadkaas deegaankaas u tegay ninkii dilay ninkii soo qaadayo muxuu dhaamaa marka inuu dilay ninkii ninka dilay ninka fujinaayo ninkaa inuu baxsada ka shaqaynayo dadka marka ciidankii iyo dadkii deegaanka ilaahay u baxshay ee nabadoonka lama arki lahayn ciddi dishay wuu soo qaaday wuxuu sheegaa inuu dhowr mar ku fikray meeluu mari lahay waa u suurtagel weyse ile waan la socdaa khawaarijtuna waa fashilmata mudan guddoomiye nabadoonka waa kanaa marka ninkaan qiimaha badan ninkii dilay ninkii baxinaayo waay ee inuu baxsado ka shaqaynayo mudan guddoomiye ninkaa sheegin eesana yuusuf marka waxba ma dhaam waa gacansiiye inuu baxa ka shaqaynayo wuxuu ka shaqaynaa eedeysanaha koowaad oo dilka geysta inuu baxsado nabadoonka iyo askariga la socdo istaafka ah askariga qoryu watay xabaddii uu riday oo iska difaacaheeda isha ugu dhacday isaga maadaamuu dhaawacmay uu meel laamiya yaallo waxaa loo baahday ninkii in la soo qaado horjoogaha khaalid oo shabaabka hadda dhex jiro ayaa wuxuu wacay yuusuf amaruu ku siiyey inuu tago goobta uu dhaawac yaallo uu ka soo qaado yuusuf goobti ma yaqaan ninka u socdo ma yaqaan suu ku tegaa marka su-aasha taas waa waxaa lagu amray oo labadaba ay isticmaalayeen application la yidhaaho digital campus ay isticmaalayeen amiirka eh, horjoogaha maqan iyo eedaysano yuusuf maadaamuu bajaaj la yahay oo magaalada cirifkeeda joogo inuu goobtii tagaa laga rabaa applicationkay labadaba furteen serial cora jiro oo loo diraayo eh, horjooga khaalid waxaa diraayo yuusuf si uu ula socdo dhaqdhaqaaqiisa markii uu helay dhaqdhaqaaqiisa ayuu hagay ilaa uu goobtii uu ka tegaayo luuqan ka leexo xaafadan ka leexo xagga tag inta aad ilaa uu goobtii ku tegay applicationku marka asalkiisa sida ka muuqata magaciisa campus waaye jihooyinka loogu talgalay in jihooyinka eh, muxuu ahaa qofka uu ogaado afarta jiho normalka ah laakiin digital waa kan waxaa la socdo g b r s aa la socdo oo jihooyinkii ku dheer inuu laamiyadii kuu sheego goobtaa socota kuu sheego iyadoo satellite-ka uu lagala xiriirinayo applicationkaas wuxuu fudaydinaa uu suurtagelinaa in qofka la qaadayo iyo ninka qaadaya isku xirmaan laakiin applicationkaas wuxuu fudaydinaa inuu dhaqdhaqaaqaaga adigana la socdo asigana uu iskula socdo xitaa wuxuu kuu sheegaa daqiiqadaha uu kuu jiro inta mitiroo kuu jiro ilaa uu ku kor yimaado marka waxaan rabaa applicationka markii hadhow qiraalka la gaaro akhrintiisa inay saas loo fahmo applicationkaas waa isku xere wuxuu isku xeraa laba qof oo laba meel kala joogto iyadoo la isticmaalayo satellite-ka korkeenna ah nuun guddoomiyey garsoore maxkamadda sharafta leh ee, waxaan caddaynay oo xafiisku ku dadaalay inuu caddeeyo isagoo markhaatiyaal goobtaan keenay inuu ee, markhaatiga koowaad inuu maqlay xabado inuu soo baxay oo goobtii inuu arkay nin dhaawac oo meesha yaal inuu arkay nin gaarigii nabadoonka wadanayo intaasna uu dad raashay oo dadaalay oo dadkii ku wargeliyey nuun guddoomiyey ee, eedeysanaha koowaad marka cabdi cabduqaadir markhaatigaasaa loo hayaa caadiya uu arkaayey waa arkay soo dhaawacan soo xabadaridaayo munu guddoomiye markhaatiga labaad ee, aan koobta keenay wuxuu caddeeyey inuu xataa ninkii yaqaano midabkiisu sheegay maarin inuu ahaa munu guddoomiye marka waxaad dareemaysaa shaahidayni cadlin inaan goobtaan keenay lamar labo eedeysanaha koowaad munu guddoomiye waa qiraal wuxuu qiraal yahay marka haddaa fiirsaan saddex dil inuu ka qayb qaata saddex qof inay ku maqan tahay qofka koowaad yaawa askari ex control lagu dilay labaad yaawa inuu dilay nabadoon marxuum xaaji muuse haaruun aadan oo ahaa nabadoon samafalo ah oo dadkiisa halkaas degan iyo dadka soomaaliyeedba u gargaaraya ee soo qoraya ee intuu awoodo iyo intuu dad ugu soo qaadi karab ka shaqeynaya inuu kaalmeeyo dadkaas barakacyaasha ee meesha ku sugan iyo marxuum kormeero labaad nuur xuseen culisow oo ah darawalkii waday labadababa yaa dilay marka labadaba yaa dilay labadaba waxaa dilay eedeysanaha koowaad cabdi cabdiqaadir maxamed maxaa kuu caddeynayo laba maragaan keenay maxaa kaloo caddeynayo waxaan keennay isagoo qiraala oo la taagan anaa dilay isagaa qiraal le-eh oo la soo taagan maxaa kaloo caddeynaya goobtii ninkii ka soo qaaday ee asoo dhaawaca soo qaaday ee sanaha labaada ayaa ku markhaati kacay hadda inuu asiga soo qaaday idaa sanaha labaad muxuu leeyahay yaa ku soo xiray lingiga yaa lahay horjooga qaalid horjooga qaalid yaawa xubin dhagarqaba ah oo ka tirsan qawaariigta wa marka lingigaas fiir mudun guddoomiye toos inta soo aad inta soo aad meel uga leexana ma leh haddaa linki dhankiis la aado yaa ku soo xira ninkaan ninki lagu soo xiray muxuu yahay ninki lagu soo xiray waa asaa qiraal le-eh inuu al-shabaab yahay ninki ku soo xiray oo la soo waday oo mootada soo saarayaa waa shabaab kale waa qawaarij waay oo dadka daabulo waa marka eedeysanaha koowaad saddex sifo ayuu ku sifooy sifada koowaad markhaatiyaal fiicfiican oo shaahideyn callina oo inta laga dhegaystay waxay ka markhaati kucayaan oo kitaabka jaamaca oo sida saxda in qofka la saaro dhaarta la marsiiyey ee tahay la marsiiyey ayaa caddeeyey dilki inuu asiga geysto lamba rabo waxaa caddeynayo asagaa qaraal le oo soo taagan lingiyada aan soo bandhignay oo si iskugu xeriyiinne way caddeynayaan mudane guddoomiyey garsoole maxkamadda sharaftal marka eedeysanaha koowaad halkaas ayuu gudbayaa nabadoonkaas masaakiinka ah ee mudnaa maamuuska iyo sharaf dowladda dhankeeda ka mudnaa ayay qawaarigta dhaafsiiyeen maxaa yeelay indhaha ayay dadka ka ridaan khawaarijta macnaha khawaarijta waxaa waaye indhaha bulshada ma dhaafaan way dilaan qof walbo indhaha bulshada ah ayay dilaan dowlad guddoomiye marka nin qiimahaas leh ayuuna dhaafsiiyey eedaysanaha koowaad marka waxaan codsanaynaa eedaysanaha koowaad maadaama intaas oo waxyaaba aan soo bandhignay oo boqol lixdan iyo saddex heerka ca- habka ciqaab soomaaliyeed iyo boqol iyo toban aan ku caddeynay kawaduuxi shamso leerkaas hadda iftiimaya camal ay tahay waxaan codsanaynaa in dil toogashaha lagu xukumo oo ah qisaastii laba marxuum marxuum nabadoon xaaji muuse haaruun aadan iyo marxuum kormeere labaad nuur xuseen calisow oo labadaba waddankan iyo dadkeenaba qiimo gaara uga fadhiya waxaan codsanaynaa mudane guddoomiye in qisaastaas ay maxkamadda iyo ku fuliso maadaama ay tahay wakhtamnaa calayhi fiiha ana nafsa binnafsi waalcayn bilcayn mudane guddoomiye sidoo kale waxaan ku soo eedeynay aayadda boqol tobaatan iyo sideedaad suuratulbaqara oo sheegayso qofkii qof dilay in la dilo sidiisaba waman yaqtulu mumina mutacamidan mutacamid u dilay mumin u dilay masaakiin u dilay samafal u dilay mudane guddoomiye ninka aan sheegayno waxaan codsanaynaa marka in qisaastii uu lahaa ay marsiisa maxkamadda eedaysanaha labaad yuusuf maxamed aadan yuusuf maxamed aadan waxaan ku eedeynaynaa mudane guddoomiye oo eedeena ay ku caddahay oo aan soo bandhignay boqol iyo toban boqol iyo saddex aan ku soo bandhignay inuu qayb ka ahaa dilka marxuum maxaa yeelay muxuu sameeyey wuxuu badbaadiyey uu ka shaqeeyey inuu badbaadiyo uu badbaadi waayo eedeysanaha koowaad oo dilka ramadoonka masaakiinkaa dilay ayuu rabay inuu badbaadiyo oo soo qaaday mudane guddoomiye eedeysanaha labaad waa nin khatara wuxuu yaqaanaa waxyaabaha cajiibka ah ee moobeeladan laga helo bale storka laga helo digital cambus la yidhahdo wa- meelaha la- laga dusi kara xataa waa yaqaanaa ee- eedeysanaha mudane guddoomiye marka eedeysanaha labaad maadaama uu gacan siiyey eedeysanaha koowaad kuna gacan siiyey inuu fakado asiga oo dilay nabadoonkaas qiimaha badan iyo marxuumka kormeeraha labaad eh waxaan ku soo eedeynay qodobka lixaad faqradiisa labaad maxay sheegaysaa shabaab ma qirsan yahay yes tababar ma soo qaata aka forty seven r b g b k ma soo soo barta qodobka saddexaadaa sheegaya marka muxuu kaloo sheegaa sideedaad hubo soo isticmaalay sideed dagaalo kusoo qayb galay jidgalow ahay jidgal sidiisaba in la dilo waayo caadi in loo dilo waayo sidiisaba mudane guddoomiye shan iyo tobanaad abaabul dambe uu ka qayb qaatay oo nin nabadoon dilay inuu soo badbaadiyo isku day ka qayb qaadashuu sameeyey labaatiyo koowaad oo gacansiinuu sameeyey oo xeerka la dagaalanka argixisada mudane guddoomiye marka waxaan codsanaynaa eedeysanaha labaad maadaama aan dil ku helin qof uu dilo aan ku helin waxaan codsanaynaa in xabsi daa'im ay ku xukunto maxaa yeelay intaas oo kulansaday oo qodobo ah muxuu kulansaday shabaab waaye gacansiiye waaye shabaabku haddana wuxuu kusii yahay kuwa tababarto kuwa dagaalamo kusii yahay akfor isagun u yaqaanaa r b g u yaqaanaa intaas nin kulansada waaye xabsi daa'im ay ku xukuntaa maxkamadda ka codsanayna eedeysanahaas waa eedeysana khatar ah oo aad u weyn mudane guddoomiye eedeysanaha saddexaad eedeysanaha saddexaad mudane guddoomiye yacquub xasan cabdulaahi jabhaduu ahaa meel uga soo baxana ma leh waa caddeynay waxaan caddeynay inuunan ka soo bixin oo jab ah lahaa inta loo keenay inuu basaas noqdo maxaa yeelay dukaanka uu gadaayo waxaa ka ganacsanaayo dadka dowladda ku hoos nool xitaa ciidamada dowladda ganacsanaayo xogtooda inuu bixi jiray ayay boqolkiiba boqol bixinaysaa maxaa yeelay fikirka haddii uu ka baxay dowladda ma dhihin fikirka al-shabaab laga bixiba kara ma dhihin waxay samaysay meelo looga dhaqo dadka oo nidaam ah. nidaamka ma mariyin ma marin jabhad waaye marka jabhadnimadiisna waxaa caddaynaysa mudane guddoomiye tababaruu soo maray qodobka tobanaad wuxuu leeyahay tababar bixiye iyo tababar qaati tababar qaati u ahay mudane guddoomiye marka waxaan codsanaynaa asigane maadaama tababar qaate saas u culus u ahaa weliba uu yaqaano sida loo fufuro acufulizaman uu yaqaano bkm si loo fufuro waxaan codsanaynaa mudane guddoomiye isna qodobada aan ku soo eedeynay inay maxkamadda ku xukunto weliba shabaabnidiisu way caddahay inay maxkamadda ku xukunto labaatan sana codsanayna maxaa yeelay qodobadaa dhigaay qodobada uu qiraalka ayaa dhigaay mudane guddoomiye eedeysanaha afaraad ee cabduqaadir maxamed aadan ariirow iyo eedeysanaha shanaad maxamuud maxamed aadan si gaar waxaan ugu soo eedeynay cabduqaadir inuu bajaajyada geli jiray inuu argixisay maalgeli jiray ma mercedes dii laga soo gudbo cabduqaadir shan iyo toban biri ayuu al-shabaab fikirkooda qaadanaya shan iyo toban biri nin al-shabaab fikirkooda qaadanaya yaa yaa ta- ta- ta- ta laga arkay shan iyo toban biri uu qaadanaaye shan iyo toban biri kooxda argixisay al-shabaab hal maalin inaad la fadhiisataa shabaab laguma noqdaa meel weyn laga raasha maaha hal maalin inaad la fadhiisato ayaa shabaab lagu noqdaa in lagu doomiye marka waxaan codsanaynaa eedeysanahaasi wuxuu u galay qodobka lixaad faqradiisa labaad mudoomin guddoomiye waxaad eedda ka dareemaysaa si aan u dulmin faqradiisa labaad maxay tilmaamaysaa xubinka noqoshay tilmaamaysaa tababar ma sheegayso tababar ma qaadan buqadir laakiin xubinka noqosho waaye fikirkii uu qaatay wuu ka qayb galay dowro balaayo ay ku sheegayaan ay ku soo shubeen dhagarta iyo ummadda sidii loo diliyay indhaha sidii dadka loogu riday kusoo shubeen waxaas ma ka dhaqmay xerasanintii aa loogu dhaqmaahe ma uga dhaqmin mana imaan mana tegin min ugu dambeyn markaasna waxaan codsanaynaa siddeed iyo tobnaad oo ka qayb qaadasha aan ku soo eedeynay inay maxkamadda qodobadaas ay qodobkaas ay ku qaado ninka shanaadne waa keediyo weyn waa ninka ka qayb qaatay shabaabka cunnada loo dhigo dukaankiisa qawaarigta cunnada ay cunaayaan inuu sumeeyo ahayd oo sun ugu daray ahayd because wuxuu keeni lahaa darajo iyo maamuus ma shaqeeye maas ma ka shaqeeye mugu shaqeyn wuxuu badarkoodu siduu us yahay hadduu samey lahay boqolaalaa ku dhimo laheyd asigana darajo maamuus uu keeni lahay ninka ugu horreeyey ee shabaabka cadowgaa sumeeyey ee sunta ku dilay uu noqon lahay aabay maamuuskaas uu ka faa'iidaysan waaye shabaab waa marka maxaa yeelay asagaa ka faa'iidaysan waaye jaaniska qawaarijta uu ka helay marka maadaama uu aaminsan yahay afartan iyo shan cishna tababar uu soo qaadanayay waxaan codsanaynaa qodobka lixaad faqridiisa labaad uu galay siddeed iyo tobnaad buu galay muxuu ka qayb qaatay cunadii uu ka qayb qaatay wuxuu kaloo ka qayb qaatay amarada ee baxshaan qawaarigta inuu ummadda kusii furo waxaan codsanaynaa marka qodobadaas in loogu qaado maxkamaddu ay amaasan tahay boqol siddeetan iyo afar ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed demokraati kacidda qofka shay wuxuu arkahayey ma buuxin eedda ah waxaa qaaday eedaysanaha labaad mudane guddoomiye garsoore sida uu qabo qodobka boqol toban boqol sagaashan iyo toddobo ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed dembi haddii lagu wada eedaynahaye dad qayb ka midana ay sheegtaan qaybta kale inay kula jireen ilaa caddaymo ka baxsan qofkan dadkan la eedaynahayo dhexdooda la helo ma ogiye gundhig loogama dhigi karo dhexdooda waxa ay isku sheegaan saas darteed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa xukun soo saaritaankiisana ha noqdo wuxuu asaga maxdarka uu ka sheegay oo ah anigu dembiga ma gelin maxkamadduna mahasanta
mudane guddoomiye muwakilkayga uu sida uu ii sheegay eedda xafiiska xeraalinta uu ku eedeynayo oo ah shabaabnimadii hore asal inuu shabaab soo ahaa uu kana soo baxay sarkaal buliisa isu dhiibay eedeysanaha cabdulqaadir maxamed eedeysanahaas oo uu qaaday cabdi cabdulqaadir ayaa eeddan loo haysto ugu xoog badan sida dhabta aana laamaha cadaaladda iyo baaritaankii iyo ma uusan samaynin wax la yidhaha marhabaabin ee say waxu jiraan meeshuu ka soo qaadayna wuu sheegay meeshuu geeyana wuu sheegay in nin oo shabaab ah oo qaad yidhi oo ku amrana wuu sheegay mudane guddoomiye garsoorayaal maadaama asaga khilaalkiisa mooyaane wax ka baxsan xafiiska xeraalintu si waafaqsan boqol iyo toban si waafaqsan boqol lixdan iyo sideed caddaymo kale uusan keenin ee mixwarku uu ku wareegayo asaga inta asaga khilaalkiisa uu ku wareegayo wax ka baxsan aysan jirinin waxaan maxkamadda sharaftale ka codsanayaa si waafaqsan qodobka afartanaad faqradiisa koowaad xarafka ga sifaalaha dembiga fududeeya inay maxkamad u fiiriso waa nin xaas leh caruur leh inuu shaqaysta talagelkiisa u ahaa waxaan maxkamadda sharaftale ka codsanayaa inay qodobkaas u fiiriso oo dhammaan ceedaha xafiiska xeer alaalintu maadaama caddayn aysan wadanin iyo dalabashada ay dalbanayso qodobada tirada badan oo uu ku dalbanaya xabsi daa'in intaba inay ka diiddo baan maxkamadda sharaftale ka codsanayaa isagana ay u fiiriso qodobkaas ay fiiriso maxkamadduna waa mahadsanta waxaan qareen u ahay yacquub xasan cabdulaahi mursal kaasoo markii loo jeediyey loo akhriyey eeddiisa ku jawaabay si waafaqsan qodobka boqol iyo afar faqradiisa kow xarafkiisa ba eedda loo soo jeediyey oo ah qodobka lixaad faqraddiisa labaad iyo saddexaad kaasoo ay ku soo eedeysay xafiis ay ku soo eedeeyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida eeddaas oo ah ka mid naqasho ururka argagixisada al-shabaab iyo qaadasho tababar yacquub waxaa loogu soo jeediyey eeddaas inuu galay wuxuuna uga jawaabay sida qodobka ku qoran wuxuu ku jawaabay oo ah boqol iyo afar faqradiisa kow xarafkiisa ba sidaas darteed maadaama uu yahay nin muddo baranaya diinta islaamka dibna kadibna ka shaqaysanaya dukaan ku yaala bakaaraha lagana soo xiray asiga iyo ninkii iska lahay dukaanka dibna loo fasaxay mudanihii iska lahay dukaankiisa waxaan maxkamadda ka codsanaya in yacquub xasan cabdulaahi mursal xurriyaddiisa ay siiso maxkamaddu maadaama aan wax kale loo haysan marka uu gelayay dembiga lagu soo eedeeyeyna uusan ahayn mas-uul dembi laguna cafiyo sida uu qabo qodobka boqol labaatan iyo lix maadaama uusan ahayn mas-uul dembi maxkamaddu waa mahadsanta xafiis xeralaalinta cabdiqaadir wax isku xeran yahay maanta isku xeran yahay oo maxkamadda loo hor keenay xafiiska waxaa la rabay inuu caddeeyo mana caddaynin marka maxkamadda sharafta leh anuu aan ku dheeraanayn waxaa ku soo koobaa cabdiqaadir marna lama qaado karo qodobada xeerka la dagaalanka ah oo argixisada lagu soo eedeeyey cabdiqaadir horta lamu qaado karo mana qabanaayo waxa lagu eedayahay haddii dembi ay yihiin qodoba kaleeto sharci ah in loo raadiya ay heeday ma aha shaqan kuma laha wax dembi oo cabdiqaadir maantaas galane ma jiraan maxkamadda sharaftale waxaa ka codsanayaa maadaama xafiiskaas soo caddaynin waxna askeenin caddeen ku filan oo maanta la hayo oo maxkamadda horteeda ka caddaatan aysan jirin oo ku saabsan cabdiqaadir maxamed aadan maxkamadda waxaa ka codsanayaa inaa xoriyaddiisa ay u celiso maxkamaddana ay u fiiriso boqol labaatan iyo laba xeerka ciqaa xeerka habka ciqaabta soomaaliya maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta mudana guddoomiye garsoorayaal maxamuud maxamed aadan xeer ilaalintu eedeera waxay ku caddaysay in uu yahay kaydiye al-shabaab una kaydi jiriyey raashinka wax allaale iyo wixii ay u baahdaanne oo u iibi jiriyey maxamuud haddii loo jeedsho eedda boqol iyo saddex boqol iyo afar wuxuu ku jawaawiyey waxa lagu eedaynayo in uusan gelin xeer ilaalintu waxa waaye niyaabaalcaama ama waa dembi ooge oogitaanka dembiguna wuxuu u baahan yahay haddii qiraal uusan jirin bayino ayuu u baahan yahay nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam albayinatu cala almudacii wax caddayn ah oo sheegashadiisa ka soo hiray inuu kaydiyo raashin ou yahay mudana guddoomiye xeer ilaalintu maxkamadda ma keenin waxaa waajiba sida ku cod qodobka boqol lixdan iyo saddex waa in uu faldhacaa eedaysanuhuna uu yahay falkaas ku ka mas-uula maxamuud waa beri sidaas darteed waxaan maxkamadda sharaftale ka codsanayaa mana muuqato beriga nin qabasho u baahan dalka iyo diinta iyo dadka nin in laga qabto u baahanna xujadeer xeer ilaalintu waa keeni weydey waxaan maxkamadda ka codsanayaa inaysan aqbalin codsige codsigiisa codsigeera aan dhehee inay xornimadiisii ay u celiso maxkamadda waa mahadsanta maxaa lagu xiro samaysay ninaa qaadi wuxuu yahayna ma og aaw ninka qaad waa kanaa kee waay cabdiqaadir Yaa wuxuu qaad- yahayna ma ogi yaa qaad ku dhah nin khaalid dhaha qaadi dhahay haye waa ka aamusay laba beri kadib ay soo wacay niyow wixii dhacay waa dhacayne raali noqo laakiin waxaa kaa rabaa inay ila shaqayso maxaa kaagala shaqaynaan dhahay markaasuu dhahay magaalada gudaheeda yaa igala shaqaynaysa markaasaa waxaa ii soo bandhigay wax la dilayna kuuma diraayo eh, waxaasaa ii soo bandhig laakiin waxaa igala shaqaynaa inay meesha aa marayso ii sheegto mootada meesha oo mootooyinka magaalka ii joogaan inay hor ii horumarto waddada ka horumarto intaasaa igala shaqaynaysa mithaal ahaan tarbuunka adigoo taagan yaa mootaa gadaashay taagan laakiin ma ogyaan weligay laima sheegin weligayna ma arkin mooto baar wax tag saasuu dhaha baar waxaan tagaa kadib waa fasaxan tahay waxaa kula jeeda ma ogi baar wax tag tarbuunka taagan tahay aa baar wax tag Ba- waa baxa baar waxaan tagaa Ay, haggee taagan tahay baar wax waa fasaxan tahay waxaan kala shaqaynaya waa intaas keliya maxaa markaas m- muxuu ka rabaa muxuu fahmaa Eh, abkan iyo waxaan maxay tahay applicationka iyo fan- kan waxa isaga ugu waabsanaya inta badan saasaa u badan tahay saa u qaati Mhm.
applicationkaas lasoo dego dhahay waa lasoo degay Eh, waa kula socdaa ay dhihi jiri inay ugu waabsanaya inay run tahay in kale ma ogyaan laakiin lasoo degu dhahay waa lasoo degay waa kula socdaa meesha aad joogto marka lasoo degto kadib maxaa sameynaya asiga usoo koodaa dire koodkaas markaa u diro asaa isoo waca meesha aan taagan tahay waa kula socdaa saas waaye waxaasaa ii sheegaya waxaa kula socda oo asaga ula jeedadiisa ma ogi mudana gadoomiye intaasaa jirta weligaa marka adiga ab abka inta lagu soo intaa kood dirtay asiga ka haray ma ma tagta meesha ku tilmaamay
may ma baroobeyn waa kaa laakiin mootaa gadaashaa soo socota inay faaruq tahay inay wax wadi weligay ma ogaanin weligay maba arkin marka waa- waa- meesha ci- ciidan ma joogaan halkaas waa la jooga saas le waa marka sheekada macnaha wallaahi meel iidan joogo weligayba kuma aadin mana u sheegin waddadan highwaygaas ka maraa xaggee joogtaa baaruwa waa fasahan tahay xaggee joogtaa alakamiin hore soo shaqadaada marka qabso khaalid markaas muxuu yahay muxuu qaabilsan yahay khaalidaa soo wacay anoo agkas joogo oo iska shaqaysanayo ay soo wacay soo carar u dhahay tabeellaa imaaw waa soo baxay tabeellaa imaad markaasaan dhahay niyow tabeellaa waa joogaa waxaa u malaynaya hor u soc ama waa fasaxan tahay saasaa u malaynaya markaasuu dhahay xaafadda gacantaada midiga meesha oo baabuurta lagu barta oo villooyinkaa meeshaas tag qofaa khadka ku jiray meeshaan tagay labada qof midna dhaawacay midna waa caafimaad qabaa labadaas qof soo qaad waa ka diiri soo qaadayaan dhahay ileen balinti kuma jirin saas in qof dhaawac la qaado ama wax kale la sameeyo kuma jirin markaasuu dhahay niyow laba mid adaa kaa falanta nin- nimankaas waa soo qaade ama waa diide labadaas adaa kaa falanta xamar dad oo shacabna waa ii joogaan dad huweysana waa ii joogaan waxaa qasab ku ah inay nimankaas soo qaado saddex go-aan ay soo baxdo inay ninkaas warkiis diido oo meesha la igu boobsiiyo waa dhici kartaa Eh, midda labaad inaan qaado meesha asiga rabo u geeyo midda saddexaad anigoo wada in la i qabto waxaan ka doortay mudane gadoomiye inay naftay meeshaas ku bixi lahayd inay ninkan aan qaado wuxuu yahay in aan ogeyn saadna ceelasha aan ku geeyo saadna la igu soo qabtay ciidamada amniga igu soo qabteen marka ciidamada amniga kuqabanaya ma- see lagu qabta maxnaa see wax u dha- qabashada qaabka ahayd waxay u qabteen ninkaa marka aan dejiyey meel aan ku tuuray mootada bacaada iga gashay markii mootada bacaadka iga gashay eh, waa fahmay in la ihaayo waa dareemay kadibna maba iswaalin
ciidanka ma hore kusoo aaday mise dada ku qabo dad shacab ahaa maya shacbi waa joogay laakiin shacbi ma soo qabanan Aha.
askar ay soo qabatay wax sha- shacbi soo qabteen ma jiraan
toddobaadkan iyo sahanka nolosha ceeb lama taageeri doonto jacaylka d s r haddana maxaad samayn doontaa adigoo dhowaan noqon doona soddo waxaad aflagaadaynaysaa gabadha aad soddohda u noqon doontid miyaa ma sidaas ayaad soddo fiican ku noqon doontaa walle waa yab
ciidanka ilaalada xeebuhu waxa ay kaalin muhiima uga jiraan xaalad cakiran oo hadba isbeddelaysa waxaan idin idhi soo baxa idinkoo gacmaha kor u taagaya kor u taaga gacmaha allah wayna soo xabadaynayaan kulligiin hoos u foorarsada dooni kale ayaa dhanka kale ka soo xabadaynaysa
kuwaas iyo kuwo kaloo xiise leh kala socoo riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimce kastaa saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doontay raadiyaha dalsan nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah maxaa kale oo aad u malaynaysaa inay dawladdu samayn karto si ay u soo xidhto kuwa xunxun ee ka dambeeya ka ganacsiga daroogada xasuusnow inaad ku soo dirto nambarka saddex shan afar waynana farxadgelin doontaa inaannu fikirkaaga aan ogaanno nagala socoo barteenna feesbuugga oo ciwaankiinina uu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aada u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis rooti ama canjeero ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska
caawa waa naga intaa juula shaakir ayaa idiin socodsiinaya cabdiwaha abdiqadir farsameynay amaan allah